xalay siqdi dhex ayaa kooxdan oo la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen ee xarakada al-shabaab weerarkan ay kusoo qaadeen tuulada galmagala oo dhacday ilaa iyo boqol kilomitir masaafo u jirto magaalada gaarisa dabdabadu waxay u qabadsiiyeen anteenada shirkadda safaricom ay ku leedahay deegaankaasi shirkadda safaricom halkaasi ka shaqaynaysa iyo hal maroo keliya anteenadeedii dadka rayidka deegaankaasi degan ay waayeen keliyana waxay maqlayeen guuxa iyo dhawaaqa risaasta culus ay ku fureen xarunta shirkadda safaricom ay ku leed halkaasi oo hayd goobta ay looga lalinaysay codka cabdikariin cusmaan rati mudanaha laga soo duurta degmada faafi oo galmagala ay hoos tagto ayaa v o eda u xaqiijiyay weerarkaasi iyo sida uu dhacay sideed nin oo al-shabaab baa soo weerartay xalay galmagaala waktigii aday ahayd saddexdii habeennimo marka dartii bay qarxiyeen waayaradii macalifilooyinkii hadda waga qalaqaa darti welmarir baa ka horeysay waxaa kasii horeysay faafi center misedaasoy marka waa meesha dowlad ma jirto marka way iska maamulna mudane cabdikariin ayaa laamaha ammaanka dalkani kenya ku eedeeyey in ay ka gaabinayaan difaacidda muwaadiniinta kenyaanka ee ku sugan gobolka waqooyiga bari dalka kenya sidoo kalena waxa uu sheegay in ciidamada militariga ee dalka soomaaliya ku sugan ee dalkani kenya la gaaray xilligii dib loogu soo celin lahaa dalkani kenya uu sheegay ilaa iyo haatan inaysan waxba ka qabanin gudaha dalka soomaaliya cadow fara badan ay u abuureen kenya dowladda kenya meesha waxay u gashay inay maaragtay la dagaashay al-shabaab saa ogsoon tahayna dowladda kismaayo waxay soo dhaafi laadahay toddoba kilomitr ciidamada annaga waxay joogaan kismaayo degada mawaardiinay wax kale ahayn ma laha marka horaan motion baa la keenay baarlamaanka saa ogsoon tahay in laga soo qaado meesha haddana waa ku noqonaynaa si aan looga soo qaadno soomaaliya ilaa waxay ku hayaan ma laha waa tahay marka soomaaliya ciidamada kenya amison bay ka tirsan yihiin aaway ciidamadii kenya ee gudaha kenya joogay la rabay inay gobolka waqooyiga bari dalka kenya ka ilaaliyaan shabaab ee gudaha joogay meesha way joogaan baan kuleeyahay hal kilomitr ba u jira ma ku xandhacaya wax ka daba tegay ma laha wax la hadlana ma laha marka marna ma aha labana ma aha ijaara sidoo kale ka dhacday waafi dhomar bay ka dhacday ijaar dhomar bay ka dhacday marka dowladdii jubbalandna way gaabisay waxay soo dhaafi laada kismaayo waxaa la rabay inay xuduudyaha imaato dowladda ay gacanteeda dheeraato ilaa iyo liboya ilaa iyo kulbiyow ilaa iyo xalluuqo laba dhinac laga shaqeeyo marka waxay iska noqotay dowlad magaalada kismaayo aan soo dhaafayn wax faa'iido inoo hayso ma laha annaga haddaan ragaarsanahay marka waa inaan dowladda la hadalna aanna ka soo saarnaa sida u dhaqsaa badan askarta militariga ama askarta kenyanta ma joogto shirkadda safaricom iyo laamaha amaanka dalkani kenya weli kamaysan hadlin dhacdadaasi ka dhacda deegaanka galmagala balse dadka rayidka ayaa cabsi fara badan ka muujinaya dhacdooyinka isxixigo ee inta badan ka dhacaya deegaanada xuduudda kenya iyo soomaaliya saaran iyadoo dhacdadii ugu dambeysay isna deegaanka faafa ay ka dhacdo halkaasoo kooxdan la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen shabaab ay sidoo kale dabdabada u qabadsiiyeen anteenada deegaanka weelmareer oo u jirta in ka yar boqol kilomitir magaalada gaarisa waxaa waaye inaan ummadda annaga la hadalno annaga iska celin al-shabaab oo gacantaana waa inaan ishubayna de ayago hubta ma wataan anaga waa inaan ishubayna ummadda annaga aanlaanana iska celi al-shabaab waddankeeniga iska leh waa tahay ha ilaa iskuulaadku waa xiran yahay caafimaadku waa xiran yahay security ma jira meeshi hadda hadaa ka baxdo dhiciso ilaa ka garta amamo askarta kugu horeysa waxaa ugu tegaysaa meesha la dhahayo yubis talabaadna waxaa way weelmareer mise caalinjuqur iyo amama waxay hayaan ma laha habeenkii ma socdaan haddii ummadii loo warramo amse warkii ugeeyana dadkii shacabkii dilay shacabkeeda garaacay intay raadin lahaayeen maaragta al-shabaab marka dhibkan waxaa waay dhib soomaali haysto meel kastoo aan joogno marka ummadda soomaalida kenya waa inay u tashataa waddankeeda waa inaa annaga ishubeyna annaga aan la dagaalna al-shabaab ilaa dowlad naga celinaysa ma laha meesha dowladda jubbalandna sidoo kale wax ay haysa ma laha dhacdooyinkan saxiixiga ee kooxdan la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin shabaab ay ka geysanayeen qaybo badan oo gobolkani ka tirsan habaacsanaan dhanka dhaqaalaha iyo isgaarsiinta ayay ku keentay dadka ku dhaqan gobolkan iyadoo deegaanada qaarna ilaa iyo haatan albaabada la isugu dhuftay goobaha mucayimkay dadweynaha ay wada lahaayeen sida iskuullada iyo goobaha caafimaadka maxamed faarax shire v o a garisa